garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee dhulbahante waxaad faahfaahin naga siisaa halkaad ku sugan tahay caawa oo dalayshi khaas siinayso bahda shabakada cagaag online iyo wararka sheegaya in ciidamo somalilan maanta ay tegeen deegaanka holhowl mudane garaad
calow adiga shabakada agaag baan salaamaya iyo dhamaan umada soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada s s e anigu caawo waxaan joogaa gurigeygii saxdheer saakana waxaan joogay magaalada garoowe halkaas oo aanu ku sugaynay inaanu kaga qayb galno shir madax dhaqameedka dhulbahante ay ku yeelan lahaayeen magaalada horhol gobol uu digay gaca jaamacadka ismaaciil gobasha oo ahayd iswaraysi simadii ka qayb galay shirweynihii dhulbahante ee horseed nairobi ay ugu waramayeen simadii gudaha joogay hawshana ay ku kala qaybsan lahaayeen sidii go-aamadii kasoo baxay halkaas loo fulin lahaa way fuli lahaayeen shirka saaka markaanu usoo baxnay aanu usoo ambabaxnay waxaa wararkii maraanu meel dhexe maraynay nagu soo gaareen in ciidamadan jooga ay haysteen magaalada laascaanood ay kusoo baxeen deegaanka suka iyo holholba ay joogaan midaanu ku baxnaanimay oo anigu gaar ahaan aan joogay magaalada dhalidaxdo godqaboobe markay arrinkaasi noo caddaatay waanu usoo ambabaxnay gurigayagii maadaama shirki uusan suuro gelayn ayna muuqato in aanna doonayn dadkani in ay dantooda ka shaqaystaan ee cudhaar loo haysto marka taa waxay caddaynaysaa inta dadkani si sidan yahay in ayan caddaxaynayan deegaankooda iyo tiradooda loo diidan yahay in ay dhibaatadan ay ku jiraan ay ka saaraan cudaana loo kala haysto hase yeeshee nasiib wanaag dhulbahanta waa shiray go-aamuuna soo saartay hogaan buu samaystay taa nasiib wanaag meel aan cidina ka carqaladayn karayn way ku qabsadeen waana u waana ka jiba keeneen waana u hirgalay shirkii go-aamadiina waa la wada qaatay marka taasaa mahad leh waxa weeye dee wax la ishortaagay ma ay jirto hadii laisleeya waxbaa la ishortaagay weliba faahfaahinada aanu helayno iyo qaabka waxaanay u dhaceen iyo cidda ka wada shaqaynaysay intaba marka aanu xaqiiqda dhabta ah helno banaankaanu soo dhigi doonaa dadkii dhibaatada loo geystana si cad baanu ugu sheegi doonaa oo u gaarsiin doonaa yaa ku sameeyey dhibaatadan yaa kala shaqaynayay yaa ka dambeeyey xaggee wax lagu kala weydaarsaday yaa weli sidee bay u dhacday intaba waa u sheegi doonaa yaa shirqoolka loo sameynayay intaba waa caddayn doonaa waana soo gudbin doonaa intayliskiibaa aanu isu geyn doonaa haddii rabbi raalli ka dhigo intaasaan jeclahay caawa inaan idhaahdo wixii warbixina ee beeraadana gadaal baanu kasoo gudbin doonaa dee waanu salaamaynaa inta odayaashii gogosha fadhiyeyna waxaan waanu aaminsanahay inayna cidino dhibaato u geysan karayn haddii loo geystana cawaaqib xumo ka badan ay imaan doonto marka intaasaan insha allahu tacaala ku gebagabeynaya caawa bilaahi tawfiiq